wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in shan ruuxu ka mid ah dadka soomaalida ee ka soo jeeda kilanka shanaad amaba ogaadeenka ay ee wadanka etoobiya laga qabtay magaalada boosaaso shalay ilaa doraad dadka iyaga ah ayaa baabuur shalay lagu guray balse baabuurtii sideeyey dadkaas ayaa waxaa lagu joojiyey bar kontarool oo ku taala magaalada qardho taasoo keentay in shacabka reer qardhoodka ay ishortaageen gawaarida diideenna in la dhaafiyo maxaabiistaas magaaladaas qardho wadahadal dheer kadib ayaa warka waxa uu sheegaya in dadka shanta ah iyo baabuurtii waday gadaal loogu soo celiyey magaalada martada ee boosaaso lama sheegin in ragga shanta ah weli laga saaray magaalada boosaaso iyadoo dadka qaarkood ay leeyihiin diyaarad ayaa lagu qaadi doonaa dad kalena ay leeyihiin baabuur ayaa lagu qaadi doonaa sidoo kale lama sheegin sababta keentay in boosaaso laga saaro weliba iyo weliba halka loo waday toonna halkani waa idaacadda s b s laanteeda af soomaaliga